qofta hilibka kala soo baxda kawaanka ee meelaan kawaanka in lasoo istaagto ciqaabteedii mare gudoomiyaha xaafadda hantowdaaka magaalada jawhar ismaan gaab ayaa si adag digniin ugu diray shacabka xaafadda gaar ahaan ganacsatada ku howlan iibinta hilibka wuxuuna si gaar ah farta ugu fiiqay ganacsatada iibisa xoolaha loogu talagalay dadka degan tuulooyinka ee la yiraahdo udxiyada islamarkaana u iibkeena magaalada ayuu sheegay in ay tahay fal aada u falxun ciddii lagu arkana maamulka xaafadda uu ka qaadi doono tallaabo sharci ah waxaan rabaa xoolahaasu waxaa soo sadaqaystay dad muslimiina oo ugu talagalay walaalahood kaloo muslimiina inay kula ciidaan duxiyadaas oy farxadda kula qaataan laakiin waxaa dhaca badanaa dad kale oo manaxayaala in xoolihii ay macnaha ka faa'iidaystaan markii la qala kadib oo la gowraco inay si kale u isticmaalaan oo ka baxsan sharciga islaamka si ka baxsan inay u isticmaalaan oo nafkii marka la gowraca kadib asagoo sidiisii ah loo soo geliyo magaalada maqaarkiisii uuskiisii wixii oo dhan wato la soo geliyo iyadoo la qaldaayo walaalihii muslimiinta ahaa ee waxaan soo sadaqaystay nafki in la sawiro asoo qalan kadibna si kale loo hoos loo isticmaalayo soomaalidu waa qalqallooc badan tahay waa silsilad aad iyo aad u dhib badan tahay waxaan rabnaa marka nadaaf horta kow waxaa ka imaanaya dembi oo walaalkii muslimka ah waxaa soo sadaqaystay ma jeclayn in waxaa sidaas ay wax u noqdaan waxuu jeclaa waxaana uu soo dhiibtay in ay gaaraan gacantii loogu talagalay ay ku dhacdo loo isticmaalo sidii loogu talagalay ma ahayn in beese laga sameeyo ganacsi laga sameeyo oo nafkii aan ognahay in lagu soo iibinayo ama wax toban doolar ama toban iyo shan doolara ee mootooyin in lagu soo raro ama gaariyaal ama baawuro kale magaalada lasoo geliyo ee magaaladuna isu bedelayso waxyaabo aan wanaagsanayn uus iyo qashin iyo wixii oo rafaadsan sababtoo hilibku maalinkaas ilbaha waa ka badan yahay dadkooda waa ka badan yahay waxaa dhacda marka in la khasaariyo wixii xoolihii lagu ciyaaro hilibkii lagu ciyaaro dadkii u baahnaa ee loogu talagalayna auna gaarin oo dhex lagula farsameeyo wixii waxaan ka digaynaa marka dadka ka ganacsada hilbaha noocaasa ama xoolaha noocaasa ee u bareeray inay sharciga islaamka ku tuntaan waxaan u digaynaa anagu waxaan mas-uul ka nahay xaafadii hantoodaag magaalada jawar magaala madaxda hirshabeelle ma ogolaan doono in xoolo lasoo qaatay ee maqaarkoodii iyo uuskoodii wata lasoo geliyay magaalada ma yeeli doono ama hebel ayga gata soo dheh ama heblaan kasoo farsamaysa soo dheh kontarool walbana ciidan aan dhigaynaa nagaana taagan waxaa dhici doonta mootadii lagu soo qaado ama gaarigii lagu soo qaado ama baawurkii lagu soo qaado inuu mari doono cinqaab ilaa iyo heer maxkamadeeda la heri doono kadibna la cinqaabi doono calaa nafkii lagu soo helo noocaas asoo saas u diyaarsan ha ku soo talagalo lacag ganaaxa iyo xarig oo zaa'ida
gudoomiyaha oo sii wata hadalkiisa ayaa mas-uuliyiinta wasaaradda oqaafta iyo arrimaha diinta hirshabeelle ugu baaqay in ay goobjoog ka ahaadaan goobaha lagu bixinayo hilibka udixiyada waxaan kaloo rabnaa barnaamijka inay nagala shaqayso barnaamijka inay nagala shaqayso wasaaradda arrimaha islaamka wasaaradda arrimaha islaamka ayada in goobjoog meesha ka ahaato wasaaradda caafimaadka sidoo kale waa fiicnaan laheeday annagu waxaan ka soconaa wasaaraddii arrimaha gudaha maadaama aan nahay degmadii aan ka tirsannahay iyo gobolkii waxaan rabnaa marka wasaaradaha ay qusayso arrimaha islaamka inay ka warhayaan maadaama wixii ay yihiin shay lagu bixinayo jid islaam oo lagu bixinayo xoola lasoo sadaqaystay annaguna waxaa xil naga saaran yahay fayadhowrkii magaalada jowhar xaafadda hantoodaag gaar ahaan ayaan u xil saaranahay hadalkan gudoomiyaha xaafadda hantoodaag ee magaalada jowhar ayaa kusoo aadaya xilli maalinta berita oo jimco ay ku beegan tahay maalinta koowaad ee ciidul adxa